Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Ibraahim Xasan Cabdi wuxuu kormeer ku sameeyey bakhaarada raashinka lagu kaydiyay ee ku yaala magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa digniin kaba dambays ah u diray ganacsatada bakhaarada ku haysta raashinka dhacay islamarkaana dadka ka iibiya ibraahim xasan cabdi wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha jubbaland oo kormeerka kadib warbaahinta la hadlay ayaa ganacsatada uga digay in badeecado wakhtigeedu dhacay ay magaalada soo geliyaan sidoo kalena waxa ugu baaqay inay u hogaansamaan sharciga ganacsi ee wasaaradda ganacsiga jubbaland u yaala hadba yareedaa kana jira xagga ganacsatada ama bakhaarada wax lagu keediyo saarke waxaa markhaati ka ah inaan dul joogno bakhaarkii wax noogu sheegay arintan ugu weyn waxaa weyaan horta dhibka wuxuu ka yimaad haddaan eegnay burkan halkaa maanta ku jiro kuwa halyeeri halaaba wuu jiraa laakiin dhicitaan haddii la fiiriyo waana arkay dhowr xabo waxaan arkay shan iyo labaatanka inay qaarkood ay dhacayaan qaar waxaa weyaan lix iyo labaatanka waan ujeedaa sanadkana ku jirno qaar waxay dhacayaan bisha labay tobanaad oo lix bilooda qaar weli dhimanaysa dhexin laakiin problemka ka yimaado halaabida marka lagu leeyahay bakhaarada aan ku jirno hal dirishada ma laha wuu xiran yahay waa qam waxaan ogaa bakhaarada wax lagu keedin alaabta inay heshaan ay helaan hawada ay sida burkalasis ku neefsan marka intooda ku badan waa kuleelahana jira ayuu ku yimaado inay burka qaar uu qalalo u engego qaar uu isbedelo laakiin deedka dhicitaanka weli muusana dhicin intooda badan muusana dhicin laakiin waxaan rabaa in aada u mahadceliyo qaybtan waxay nabadsugidda qaybta caafimaadka shaqada wanaagsan ay qaybteen waan u mahadcelinaya talabaad waxaan rabnaa u malaynaa dhowr jeer digniinaan ka bixnay ganacsataan u fiirnay waa dhowr jeer laba jeeran digniin bixinay laakiin hadda waa last warning digniinka ugu dambeeyaan bixinaynaa bakhaar kasto ama dukaan kasto ama farmashiye kasto ama supermarket kasto lagu soo qabto in alaabta ay galaan ay dhacday waxay mutaysanayaan saddex wadiiqo mid ka mid ayay buudnaysan doonaan inaan shadka ganacsidan kala noqono inaan ganaacno iyon xabis maxkamad u gudbino intaas waa digniinta ugu dambayso hay-adaas haydhoorkan waxaan leeyahay waa shaqadiina inaad mar walba alaabta ka soo degayo tikada inaad hubisaan si fiicana hubisaan alaabtan oo dhan hadday ka soo galaan xuduudada iyo hadday ku jiraan bakhaaradaba waa shaqadiina idinka waxaan idin faraya shaqadaas inaad ka soo baxdaan ma doonayno dadkayna muslimka soomaaliya reeraad inaan sina raashin dhacay ma ogolaan sababto haddaan u ogolaano ilaahay berinta subxana wa tala nala xisaabtamaya marka inta ilahay nala xisaabtamin waxaan doonay anaga ganacsada inaan la xisaabtano waa mas-uuliyaddaa naga saaran beri waa nala weydiinaya dowladdaa nagu qabsan karta ilaahay weynaa waaxidkuna xisaabtum nala sugaya marka min fadlikum hay-adda haydhoorka qaranka jubbaland shaqadiina ka soo baxa soona qabta shaqadaasi wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka jubbaland ayaa dhowr jeeroo hore ganacsatada uga digtay in raashin iyo badeecado kale oo dhacay ay soo geliyaan kismaayo iyo deegaanada kale ee dowlad goboleedka jubbaland